Deegaanka Bulafaro ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku nool dad isugu jira xoolo-dhaqato iyo beeraley kuwaas oo sheegay inay wajahayaan xaalado biyo la'aaneed oo baahsan oo ka jira gudaha deegaanka waxayna cod dheer ku codsadeen in deegaanka laga hirgeliyo ceel-biyood ay ka waraabaan dadka iyo nooleyaasha kale ee ku nool deegaanka Bulafarole waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay kana warbixiyay duruufaha biyo la'aaneed ee deegaanka ka jira iyagoona codsaday in si degdeg ah biyo la'aanta deegaankaasi ka jirta wax looga qabto maamulkii arada macnaha madaxweyne dhigaaleynana isayd ka shaqeynana gaarsigaarna dugsi iskoolan baahanay alxamdulilah hadduu ilaahay inuu soo qaadiyo ilmaha qur-aanka la baray waxaa iskoolayna hoo qoro aqoon kasii galaan maantaana walaasha inaan oga alxamdulilahi masaajid aaga maqan yahay wax kasta anaga maqan waxaa rabnaa maamul maamulka maya macnaha haynamaha namaaragna namaarwada maarag hal rabaa inaan wax boojiso isbaalkan soo masiiti ceelka intayta marna